asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah maanta oo la xiri doono qayb ka mid ah waddada mombaasa road darawaliinta oo loogu baaqi inay taxadar badan muujiyaan iyo wararka caalamkana waxaa ugu weyn ugu yaraan toddobaatan falastiiniyiin ah oo lagu dilay weerar cirka oo lagu qaaday xerada qaxootiga al makhazi intaasina waa qaar ka mid ah khudbada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo isniina taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran maamulka qaabilsan dhisidda waddooyinka waaweyn ee dalka kenya ayaa shaaciyey in laga bilaabo abbaare sagaalka fiidnimo ee maanta isniina way taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka dhisembar la xiri doono qayb ka mid ah waddada weyn ee mombaasa qaybtan ayay xirnaan doonto muddo toddobaad ah ilaa axadda soo socota ee kow iyo soddonka bishan ee abbaare afarta aroornimo agaasimaha guud ee maamulka kenha kungundungu ayaa bayaan uu shalay soo saaray ku sheegay in tallaabadani la qaadaya si loo hirgeliyo marin laga kala gudbaya qaybta a eit ee waddada mombasa road oo u dhow suuqa laga tukaamaystay imaramool kenha ayaa gaadiidleyda ku boorisay inay taxadara muujiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka iyo tilmaamaha ay bixinayaan saraakiisha waaxda taraafikada waxaa cabsi badan soo wajahday kenyaanka kadib markay sar u kaceen shilalka dalka xilli lagu guda jiray waa lagu guda jiro maalin fasaxeeda darawaliinta iyo kenyaanka waxay dowladda ugu baaqayaan inay taxadar badan ay muujiyaan iyadoona waddooyinka lagu arkaya in qaarkoodu roob ku da-ay taasoo cabsi badan sii abuuraysa tan ayaa timid kadib markii tirada dadka shilalka ku dhintay gudaha dalkani kenya muddo hal toddobaad ay gaartay kow iyo soddon qof shalay ayay ahayd markii uu shil ka dhacay magaalada tarowe ismaamulka kuwaaleh ay ku dhinteen laba qof oo dheeraad ah labaatan qof oo rakaab oo ay ka mid yihiin laba caruur ayaa soo gaaray dhaawacyo culus kuwaasoo iminkani lagu dabiibaya cisbitaalka deegaanka ah ee samburu ismaamulka kuwaale waaxda adeega qaran ee booliiska iyo gaadiidleyda ku booriyey inay u hoggaansamaan xeerarka waaxda taraafikada si looga baaqsado dhacdooyinka shilalka maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda waddooyinka waaweyn ee kenha ayaa laga soo xigtay in sannadkan gudihiisa ay kenya shilal ugu dhinteen afar kun boqol iyo sideed qofa
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya madaxeynihii hore ee maamulka puntland horeyna u soo noqday ra-iisul wasaare hore ee dalka soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka hadlay kalsooni darada mucaaradka ay ka qabaan guddiga doorashada baarlamaanka iyo go-aankii isimada s s c ee saameynta uu ku yeeshay habsami socodka doorashada maamulka ee puntland
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wahanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lah sal allau aleh wasalam waxaan iskugu yeeray fadhi halkan ka socday wuxuu daaranaa laba qodob qodob waxaa weeye walaaca iyo shakiga ka imaanaya qaabka xukuumadda hadda jirtaahi ay rabto inuu maamusho doorashada taasoo keentay qodobadii hadda meeshan laga akrinayay ee ahaa guddiga khilaafaadka qaabka ay u shaqaynayaan go'aamadii hore murashaxiintu ay ula gaareen sida aysan waxba uga fulinin iyo iyadoo weli dhagaha reer puntland kasii dhawaaqayso doorashadii dhacday laba kun iyo labaatan iyo labadii iyo qaabkii u dhacday taas waxay keenaysaa marka in golaha musharaxiinta aysan kalsooni ku qabin qaabka hadda ay wax u wadaan guddiga doorashada weeye arinta kale ee muhiimkahay waxaa weeye shalay go-aamaa soo baxay ka soo baxay dhaqanka s c arintaasi waxay ku yeelatay saameyn weyn guud ahaan puntland gaar ahaan broseskii socday ee doorashada taasna go-aanka golaha musharaxiintu ay ka qabaan waxaa weeye sida uu caddaynayo war-saxaafadeedka meesha laga akhriyey marka insha allah guul iyo khayr baan rajaynaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in doorasho xor oo xalaali ay ka dhacdo puntland sideedda janawari wakhtigeedii ku dhacda dib aan uga dhicinin kuna dhacda qaab la isla ogol yahay oo cid walbaaba ay kalsooni ku qabto laakiin doorasho dhinac ka raran oo qof iska wato in aysan puntland ka dhici doonin insha allah aad iyo aad waad umahadsantihiin guriga khayr baan idin rajaynaya
haatanna dhanka caalamka ugu yaraan toddobaatan falastiiniyiina ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay saacadii lasoo dhaafay weerar cirka oo lagu qaaday xirada qaxootiga al makhazi kaasoo afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka falastiin uu ku tilmaamay xasuuq aad u weyn ciidanka israa'iil ayaana qirtay inay la dagaalamayaan sidaay sheegeen xamaas saacadii lasoo dhaafay kaasi oo dhexmaray dagaal aada u xoogan labada dhinacba in ka badan labaatan kun afar boqol oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay weerarada israa'iil tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkan intaasina waxaa inooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda ista ifem codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa w w w sta fm co k e